tartanka laankamagadario xusii xaaqo ee barnaamijka la kadhiirigeliya waa in si isxilqaan ee degmooyinka dalka laakanaga bilicdiyo iyo dalada dhalinyarada s a c qaatumo ku bilowday magaalada laascanood ololaha cagaarinta magaalada walina daafuraya maamulka degmada barnaamijkan iyo weliba ku qaybgalaya jaamacadaha nugaal alfa iyo guddiga cagaarinta caasimada iyo qeybo shalkidisan ee bulshada magaalada waxaana ku mid ah dalada dhalinyarada s a c qaatumo iyo weliba iyo ku hadalina ololahan dhirbeerista iyo nadiifinta iyo ka bilaabeen magaalada laascaanood iyo ujeedadii kuleeyina waa subax kale iyo caasimadii laascaanood oo u tartamaysa tartanka ay ku tartamayaan degmooyinka soomaaliya ee toddobaadka xorriyadda saaka waxaa weeye waa dhirayntii oo la beerayo boqol geed halkan aan hadda joognaa waa boodhinkii hawshan aanu wadno ka dhallinyar ahaan waxaa runtii garab weyn nagu siinaysa oo iyaduna nala joogta dowladdii hoose oo hogaaminaya maayarkii degmadu oon aad iyo aad runtii ugu mahad celinayno sidoo kale waxaa nala joogtaa jaamacadda nugaal ee kuliyadda beeraha iyo jaamacadda alfa kuliyadda arrimaha bulshada adeega bulshada iyo sidoo kale guddida cagaarinta caasimadda laascaanood aad iyo aadna waa u mahadinayna waa ku mahadnaqaynaa waqtiguna waa iska kulhadalkuna waa kooban yahay insha allah waxaan rajaynaynaa un laascaanood inay fagaarayaasha ay muddooyinka ka maqnayd ay doorkeedii qaadato hogaankana insha allah u qabato isuna diyaarin doonto insha allah caasimad ka mid a caasimadaha ugu wanaagsan ee geeska afrika anoo ku hadlaya magaca jaamacadda alfa university laascaanood khaas ahaan dhiinka adeega bulshada ama social waaga oo ah runtii kuliyad aad u muhiima oo ah kuliyaddii ugu horraysay oo laga asaaso deegaamada sc khaatumo aanla sugin aanla odhan qiyaamihii waa dhacaya waxaa weeye aan ka tanaasulo iyo guddoomiyaha dayr cabdisaaq dhagaweel iyo dhammaan tiimkiisa oo dhan anigoo ku hadlaya jaamacadda nugaal khaasatan dibaarmanka beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo deegaanka maanta farxad weyn bay noo tahay aniga kalaaska qayb ka mida inaannu joogno drayton boardinka iyo weliba meelaamaha kale ee dowladdu ay leedahay sida bool stationska iyo dudamiska run ahaantii muhiimadda dhirta waynu wada garanaynaa oo gabaya ahaa dhaxalkeenna dambe iyo dhirtu waa nolosheenna sidaa awgeed ka tim ahaan iyo ka jaamacad ahaan insha allah guddoomiye cabdirasaaq iyo maayer waxaanu ballan qaadaynaa dhirta la beeray inaanu ka warqabno xanaanaynteeda iyo daryeeliddeeda aynu beeranno inahaasun baanoola lahaa waxaan ku hadlayaa guddoomiyaha guddida cagaarinta ee caasimadda laascaanood waa ku faraxsannahay anigii tiimkaygu inaan barnaamijkan qiimaha badan maanta ka soo qayb galno waana barnaamij aad runtii u qiimo badan shareecaduna aad u boorisay gudoomiyaha dhallinyarada dayr nugaal qaybta beeraha iyo xanaanada xoolaha kuliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ardayda ka socota jaamacadda alfa kuliyada arrimaha bulshada ururka cagaarinta deegaanka uu isna ka marayo aamilana dhan ay ka socoto una marayo sheekh ibraahim iyo dhammaan bahda saxaafadda waxaynu u baahannahay maalin walba ficilkeeda inaynu yeelanno waa hawl ka duwan ama u dhiganta marka si loo eego marxaladdii aynu ka soo baxnay waayo wax kasta juhdi iyo waqti bay kaaga baahan yihin marka aad iyo aad baan bulshada ugu wacyigelinayaa caasimadda inaynu shaqada sanadkii hore waynu ku soo guulaysana shaqada sanadkana inaynu ku guulaysano insha allahu tacaala